dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee ku dhaqan dunida ayaa marka laga yimaado waxyaabaha ay la wadaagaan bulshada kale ayaa waxaa jira baahiyo iyaga u gaar ah oo u baahan in la siiyo tixgelin gaar ah haddaba qaar ka mid ah dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee ku dhaqan caasimadda dowladdeegaanka soomaalida ee magaalada jigjiga oo kulan ku yeeshay magaalada jigjiga ayaa waxay kaga hadleen baahiyaha ay qabaan cabdisalaan mahdi waxa uu ka mid yahay dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee ku dhaqan magaalada jigjiga waxa uu sheegay in kastoo dowladda ay waddo qorshayaal horumarineed haddana inta badan aan wax badan oo tixgelina la siinin bulshada baahiyaha gaarka ah qaba codsaday dowladda in dadkani la tixgeliyo hoosna loo eego baahiyahooda dowladda hoose horumarin badan bay sameeyaan nidaamyo badan bay hayaan waxaa ka mid a guryawadareedyada guryawadareedyada sanad kasta waa la sameeyaa sanad kasta ha sameeyaane naafadu liiska umaba jirtaba haddii mucaawimo caadi ahoo xitaa waxaad kolkol timaada xafiiska ku soo agta qabaleeyada ay u qaybiyaan qabaleeyadu wax naafaa oo maanta intay diiwaangeliyeen ay meel ka og yihiin oy odhanayaan hebel waa naafee soo qora ma jirto ee dowladda hoose lafteeda waxaan ka codsanayaa inay arrimaha naafada dhinac kastaba inay hoos ay u eegto oo heer ayna gaadhsiiyaan qabalee kasta in qof wakiil ah maarta la fadhiisiiyo anu waxaan ahay qof naafaa waxaan ku socon jiray bakawaradan nin aad u socod badanna runtii waan ahay markaa dhibaatadii gaadhsiisay waxaa weeye intaasay bogowda hadda intaan watay intaan watay bay bogsatay intaas hilib bay noqotay runtii dhinac kolkii laga fiiriyo waa adeeg aad u fiican waa tas dowladdaana siisay weliba waxaa na siiya xafiiska arrimaha bulshada ayaa na siisay gaariga cabdulaahi maxamed waxa uu ka mid yahay dadka baahiyaha gaarka ah qaba waxa uuna ka sheekaynayaa caqabadaha haysta dadkani baahiyaha gaarka ah qaba gaar ahaan xilliyada ay u adeeg doontaan xafiisyada dowladda goobaha dhismayaasha ganacsiga oo uu sheegay in ayna lahayn intooda badan wiishka la raaco taasoo uu sheegay in dhibaato ay ku tahay adeegyadii ay ka heli lahaayeen goobahani haddaan nahay dadka baahida gaarkaa qaba xafiisyada heer deegaan xafiisyada xafiisyada dhan ee deegaanka huteelada iyo goobaha ganacsiga iyo masaajidada intaba kama helo adeega aan u baahnayn haddii aan u baahdo maanta inaan masaajid ku tukado waxaa weeye meel aan u mara ma jirto xafiisyada deegaanka tusaalahaan haddaan xafiiska deegaanka aan soo qaato waxaanay muwaadin macnaha u baahan adeega u baahnaa qofka shacabka ah ee deegaanka ku jooga inuu helo xaqna u lahaabaan markaan aan dhaho xafiis baan tegayaa ee warqad yar bay kaga soo xidhanto waxaa iga ku qasbanahay xafiiska inaan aan sugo ninka mas-uulkaha intuu shaqada ka soo dhammaysanayo aan halkaa hortiisa aa taagnaado walow ay kulankoodani kaga hadleen qaar ka mid ah dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee ku dhaqan magaalada jigjiga caqabadaha ku gadaaman dadkani islamarkaana gaarka ay ku yihiin bulshada baahiyaha gaarka ah qaba haddana mas-uuliyiinta xafiiska arrimaha bulshada deegaanka soomaalida ayaa sheegay in uu jiro bilow wanaagsan ee dhanka wax ka qabashada dhibaatooyinka haysta dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee ku dhaqan deegaanka inkastoo uuna gaarsiisnayn ayay yidhaahdeen mas-uuliyiintu halkii loo baahnaa adeegyada la gaarsiinayo dadka baahiyaha gaarka qaba maxamed shariif waa agaasinka waaxda dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee xafiiska arrimaha bulshada dowladdeegaanka soomaalida waxa uuna ka hadlay waxyaabaha ay ka qabteen ka xafiis ahaan caqabadaha haysta dadka baahiyaha gaarka ah qaba waaxdu waxay hadda culayska ay saartay iyadoo ku xisaabtamaysa micnaha miisaaniyadda ay waax ahaan ay u hesho sanadkiiba asaska dadka baahiyaha gaarka ah qaba sida wiljarka karaanjiga iyo gawaaridan casriga ee leerhka ku shaqeeya intaa waxaa noo dheer annagoo la kaashanaynaa hay-adda e c d d waxaanu siinaa tababaro xirfadaha kala gedisan oo jigjiga bolitechnic college ayaanu ku xaraynaa xirfadaha gaagaaban ayaanu soo baraa si ay hay-adahaas ay ugu helaan shaqo abuur bilow ah shaqo abuur rasmi ah iyadoon ahayn shaqo abuur bilow ah oo marka ruuxii xirfadda lasoo baro wax yar gacanta loo geliyo meelo badan oonu wax ka qabanay way jirtaase laakiin stiil boqolkiiba mataqaanaa labaatan bersenti kama dhanna dadka baahiyaha gaarkaa qabaay sidoo kale maxamed shariif waxa uu sheegay waxyaabaha ay ka qabteen cabashada ay soo jeediyeen dadka baahiyaha gaarkaa qaba ee ah in ayna u helin goobtii ay u mari lahaayeen marka ay u adeeg doonanayaan xafiisyada dowladda goobaha dhismayaasha ganacsiga oo ay sheegeen in intooda badani ayna lahayn wiishka la raaco iyo adeega rambiga waxa uuna yidhi aksaskan ku xidhan dhismayaasha ee rambiga ay ka fuulayaan dadka baahiyaha gaarkaa qaba haddii ay noqoto wiish wiishashka wacyigelin ayaanu ka samaynay mar iyo laba se laakiin keliya ta kuma filla wacyigelinteedaasi oo micnaha awood dhaqaalaon mar walba aanu isugu yeedhno dadkii aanu kaga wacyigelino ma hayno kormeerra waanu samaynaa se laakiin waxaa muhiim ah in ay mataqaanaa sektarada ay khusayso dhismayaashu inay naga gacan siiyaan iyaguna ay ku xidhaan mataqaanaa dadka